بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دون سدي الله قدوا هذا وركي همين ما إذا أدى ورسنا قضوضو نسين كهاين ولبا كمدها قدق النبت قليدا كونفور قلبات سوماليا ولبا يوحسارنا أمرك لنا عيد مدى هلبان دلها وكترسنا هلبان ندى قلو شعب كوكومة فدرالك سوماليا يا ولبا وسكحل لي حالة قبل كشبيلا هوسي عيد مدى دولة هرقالك بلا ونا دولاتك تورتورو ووكيلك غرامة مدوبة soomaaliya weliba uu sideerayo kismaañi oo kulamo ka socdana khayre oo uuse isbitaalka boogadii askarti ka dhaawacmeen weerarkii kadhiya u dhiigle somalilan ooiyo ka fashilantay xalinta dagaalada ceel afweyn koonfur afrika iyo weliba goobo ganacsi ka dhacaya dad soomaaliya wafdi ka socda beelo caalamka weliba isku wajahanya kismaanyo dagaal hoogan weliba isdhexmaray al-shabaab iyo kooxda macaawisleyta weerar khasaare jeysidii weliba ka dhiyaya maraykanka hogaamiyaha shiicida nigeria oo ususun jiirshe lakahali
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
waa ah mignamo jumaha galahaytuwa kamiisniya hooyidahayta taariikhdana ka beeganta tumishan bilisiyada dadhama kun tumin sagaalka ka bilaabo dhugunsidiyaala guddiga nabadgelyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba yoasaarana amara ku dhonga ciidamada faahfaahinta warkun weliba nin haaye waryaagana bilaal hilal sheekh shuceeb weliba haayay kulan undhexeeyey hogaamiyaalka ammaanka koonfur galbeed anxi saaran eleerow guddiga nabadgelyada koonfur galbeed welibana iyo hasaarena amarkeedan ini qof askariya oo dharta ciidanka uusan wadan hub dhex wada korna gudo magaalada baydhabo kulanka markii uu saha dhammaaday weliba idaacadda warsan waraysi siiyey oo arrintaasi un ku warbiyaya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo ee taliyaha booliska koonfur galbeed ee qayb ku haaya guddiga nabadgelyada ee kulankaasi iyo waladan weliba nuusa ku hadalay amarka geedka iyo hasaareen waxaan bulshada la wadaagayaa amar ka soo baxay guddiga nabadgelyada gobolka laamaha amniga laamaha amniga amar ka soo baxay laga bilaabo saacadda beri subxi ah beri subxi waaga markuu baryo laga bilaabo waxay ka dambeeyeen nin qof qof aan ciidan ah oo qori wato magaalada baydhabo laguma arki karo haddii la arko ciidamada qorigaas waa qaadayaan mana laga daba imaan doono ciddii ka daba timaadana lama siin doono intaa waxaa ii dheer qodobkaas dad askara oo ciidan sheeganaayo oo dhar carabi ah wato oo magaalada gudaheeda socdo oo qorigiina wato haddii la arkana waa laga qaadaya waana dambiina waa la lexinaya qorigana waa laga qaadaya taas aan rabaa inaan bulshada reer baydhaba la wadaago jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha booliska koonfur galbeed weliba usiin idaacadda raadiyaha warsan walu kuweydiiday walaa xiligun sheene ini amar nocon oo kale iyo hasaaran welibana su-aalasayin ku jawaabaya sida tanga waxaa keenay dhibaatadii isku dhacay iyo dilankii foosha xumaa oo qabiilka iyo burxadnimada yaa nagu soo noqday dil qabiilna waa dhacay sidaad la socotid burxadayna waa timid si ay arrintaas looga hortago ama looga daba tago ayaa arrintaas keentay amar bixintaas aad iyo aad hawlo kale unbaan ku mashquulsanayn inaan lasoo daanay u eg tahay balse kama daayine wax unbaan ku jirnay dhowr mar oo horey guddiga nabadgelyada koonfur galbeed weliba iyo hasaarena amar nocon oo kale eh balse madhaman dhaqan galna sidiiyo unfadaayan welibana iyo anbadanaayena hano fashilamahay laakiin jenaraal mahada weliba uuna weydinay amarkun haddiusa noqodo hani hore oo fuli waayan iyo in kaleba horteedii baan taagana insha allah waana la fulinayaa kan guddiga nabadgelyada koonfur galbeed weliba uu isku koobanyaa wasiiro taliyaalka ciidanka booliska nabad sugidda kan militariga iyo maamulka degmada iyo kan gobolka xildhibaan dalha oo ka tirsan xildhibaanada golo shabeebka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba uska hadalay xaalada gobolka shabeellaha hoose warkun welibaan in faahfaahiye waryaagana cabdirashiid rashkaboy maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo weliba iyo wadanaha sidii lan adkayilaaya amniga deegaanada gobolka shabeellaha hoose welibana maalmo ilahdhaafi deegaanadaas ay howlgalku suubiyayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xildhibaan dalha oo ku tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo waraysi siyayaa barnaamijka kulunku warsan iyo weliba usi sheegay in dhowr jeer iyo booqashiyo kusoo biyen deegaanada sibiib iyo caanole aana isagoo horey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuliwareegan harakada al-shabaab xildhibaan dalha ayaa weliba usuntaase ka daray in deegaanadaasay dadka ku nool iyo ombaahanyenga sida lendersila iyo goobo caafimaad iyo walbarasho
dowladda dhexe yoonay toosan maamulka koonfur galbeed oo madaxweyne ku-ey yani mudane yani lafta gareen iyo iswaafajintiyo way sheentay in wal badan oo hadda rajadu noqonay iyo wasaarado walbarashada dhinaca macalin tacliinta in dadkaas inta uu eed unku baabacsanyiin in limbilaawo iskoolaadkii diblinka furo oo qaarsho horay limbaabi'iy sidoo kale mashaariicdii beero maadaama dad walsaarayiin ina insuubiyo maaran kanaaladii guduugu meel iyo fasaxaadyada webiga ee dhinacaasiita uu ku caawiyo in maaran dhulbeereedkii iyo weli imbaahnayan ina kaalme oo gargaar ah wayna yani idaacadda baayaho isin walbalan yani codsadaana inay dadka kiikanka diira geliyaan maa ini xamar iyoonaysaw oroodis iyoonaysaw intan dhahaysa abugooyo iyoonaysaw eelasha biyaha baabdarini iyo meelaasiitaw moodalinka oodada sidii erinkiihan oo dad iyo biiradan oo meelaasiitaw hunguridinkisheeno oo ina adduunsho iyoonaysaw hoolasho iyo beerosho intii aan ku taben oo meelan yani ka eyin dad amin maalinlin aragaa iyiin dadan shaqaysada korne ama imbaradeenba inisada tanle adduunkii noolaadaan dhinaca kale xildhibaan dalha weliba uuse sheegay inay dhibaato badan iyo kuteeganta jidka hariiryo magaalada baydhabo iyo muqdisho taasi oo uuse sheegay inay xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hadda qorsheeyayaan ini lijeeya ciidamaha welibana uuse sheegay ini dadka dadka dhaco wadooyinkaasi iyo onhayna keliya shabaaba balse uuse sheegay iniyo jiranga dad maleeshibeeleed ee oo isbaarooyin meelasan yeelanga
runtii su-aal soo nagu noqotay taasi tawtan iyo waktigii shariif xasan ilaa yowmana haada madaxweynaha lafta gare intaba yani hadalhayntii walwadi wana weli wal suguroohaye laakiin hadda ciidamo liin diyaariyoohay iyo dhiigay oo dadka badi yani liin wardiina laakiin in wadada tan ama jidka baydhabo iyonaysa xamar ama afgoysi irow inay la furo doono walaa meel la ruugan ma ah dadka hadda geega nabaddiidka dimbiye ama shabaab shariidis ma ah dadkaasayta waa dad siyaabo kale ee adinka kala galeen ee ummadda geega ka nool goboladaasayta inay iidnawadaan caqabad oo horteegin ummadaasayta inay hor marto in dadkaasayta yani sidii lisdaafsada lahaayeen maa horumarka ganacsiga isxirnaanta dhammaan dad naftashood oo kale iyo xeelad kale si kastaba haato hadalkan xildhibaan dalha ayaa weliba uuse kooyahaya xilli ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaq amni iyo kuwadanga deegaanada gobolka shabeellaha hoose ciidan mahadsanyo cabdirashiid rashka boy shirkun ulun ku arransadaayi tayayowkii taakulaynta isgaarsiinta dalka oo maalmoogilahadhaafi ku dareeri beledka baydhabo mayba gunaanidkiigii ah ku qiibgalay guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhulah maye mayba sidoo kale goobroog ku hayay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdi xasan canshuur oo wasaaradda tiidis la haytay qabangaabada shirka qodobada sidii eedka lunqudooda intiisu shirka dareeri mayba ku mid tahay sidii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta heer federaal iyo heer maamul goboleed biyoon ku wada shaqay lahaayeen horumaryowka adeega isgaarsiinta dalka si mustaqbalka dhow isgaarsiinta soomaaliya langlamid ay lahay tangeeska afrika iyo weliba sidii isgaarsiinta lindeersii lahay baadiidi iyo magaalooyinka dhadheerba lindeersii lahay adeega internetka gunaanadkii shirkunga warmurtiyeedkii akubahimayba warbaahintan akhriyay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan injineer cabdiweli sheekh cali lambar labo waxa ay bogaadiyeen shaqooyinka qabsoomay intii u dhexaysay labadii shir weyne taasi oo la filayay shaqooyinkii lagu ballamay badabkooda intii harsanna ay socoto shaqadooda iyada oo ay wadaiyadaoo ka wada shaqaynayaan wasaaradda boostada isgaarsiinta technolojiyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed mashruuca taakulaynta isgaarsiinta iyo bangiga adduunka saddex waxay soo dhoweeyeen sida quruxda badan ee wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed uga wada shaqeeyeen uga wada shaqeeyeen ka howlgelidda iyo dardargelinta mashruuca taakulaynta isgaarsiinta wejigiisii labaad iyo kiisii saddexaad oo la rajeynayo afar waxaa la shaqo qaatay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo ka faa'iidaysashada mashruuca cusub ee dadaalka geeska africa kaasoo ay warbixin ku saabsan goobta uu mashruuca taakulaynta isgaarsiinta kusoo bandhigay dhammaan kaasoo qaybgalayaashu ay soo dhoweeyeen mashruuca laguna ballamay in dhammaan ka faa'iidaystayaasha kala duwan ay si mug leh uga qayb qaataan shirkunyahay koo eeda lankalafa guri arrimo badan oo horumaran ah isgaarsiinta iyo boostada dalka may bana tangmaatiyaase ini hay-ado dawliga iyo hatahan jeysadeen sidii markaas walankuqobada lahaayeen uulo isgaarsiintii boostada dalka taasoo sinyaalkiinka damboy bahaayeen hanoo maamulodayaan shirkada gooni langley ciidamada dawladda iyo howlgalo ku bilaabeen duleedka torontorow ciidamada dawladda soomaaliya gaar ahaan han kumaandooskiya weliba iyo howlgalo kadhon ee al-shabaab iyo ka bilaabana duulooyinka duleedka ka ee deegaanka toortorow ee gobolkaasi shabeellaha hoose meeliso iyo ku sugan yiin xubna ka tirsan al-shabaab mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo weliba iyo sheegan anti howlgalkaasi iyo ciidamada kafadaan antiyo shabaabanka saaran deegaanka toortorow ee duulooyinka ondhodhowya kahooganyiin al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najaah ayaa weliba u sheegay intii maamulka ahaan iyo kugo-on intii iyo gobolkaasay lakasaara al-shabaab usoona aan mahadnagay ciidamada dawladda iyo howlgalka kuwadan howlgalkan oo ka bilowday duleedka deegaanka toortoro iyo warkakubay weliba uu sheegaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose intii uus ka eeda iyo xidlo dhowaan ciidamada dawladda luwareegan degmada awdhiigle islamarkaasna shalay iyo shabaab ka gaadeen weerar qaraxyo ku bilowday dhinaga kale magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose weliba derey wabduusu hogaamiyo wakiilka hogaayaha guud ee garamada midoobeen gaabilsan aramo soomaaliya james swan wafdigiyo weliba iyo ujeedsho kismaayo anseedaan ka mid taayay qiimeynta habkan soota doorashada jubbaland oo walaac badan ka muujiyeen odayaalka dhaqanka jubbaland iyo musharaxiinta madaaweyneyaaalka qaar wararkiiyo weliba iyo sheegahayaan anti garoonka diyaarado magaalada kismaayo iyo hadda ka socdan kulan andhehaya qaar ku mid ee odayaalka dhaqanka jubbaland james swan kulankaas oo lanka hadalaya arrimo doorashooyinka wakiilka hogayaha guud ee garamada midoobe ee arrimo soomaaliya iyo sidoo kale saacadaha socdan weliba la filaya intiisu kulamo shal duwan dhagaada musharaxiinta mucaaradka andhaliilsan axmed midoobe iyo madaxda sarsare ee maamulka jubbaland khayra weliba usan isbitaalka boogada iyo askartii oo ka dhaawacmeen weerarkii awdhiigle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo weliba us isbitaalka boogada ee askartii oo ka tirsanaayeen ciidanka hooga dalki iyo shalay ka dhaawacmeen weerarkii al-shabaab ku gaadeen saldhigii ciidanka iyo ku leeyiin degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha iyo weliba maamulka isbitaalka ka hog wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka ka dhaawacmeen weerarkaasi iyo weliba use iyo una ka jiraan difaacyadii iyo ka dhahayeen degmada awdhiigle ee gobolkaasi shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaa ciidamada qalabkuwada iyoon diyaariyan qorsho daryeel caafimaad oo dhammaystiran welibaana boogashada ra-iisul wasaare xasan ali khayre qeybka etaa dadaalada kala socda xaaladda caafimaad ee dhaawacyada lanka dhiirgaliyahay ciidamada qaranka oo dhan askarti isbitaalka jiran oo qoba dhaawacyo fudud iyo weliba ra-iisul wasaarahanka mahadnagay booqashada iyo dhiirigelinta welibaan iyo ballanqaadan anti iyo marka ha bogsadan iyo sishaqsee dib ankanagda doonana furumaha dagaalkaasi iyo anka qeyb qaadana horeynta dalka oo dhana hasan qali khayr oo ciidanka dhaawacyada qobana usan rajeeye inti iyo dhagse ka bogsadan iyo weliba askarta ku dhumida difaacyada qarannimada soomaaliyeed ee ilaahay anka tugi inti iyo shahiidnimadiyo ka agbala ra-iisul wasaaraha ayaa weliba guud ahaan saraakiil iyo ciidamada qalabkuwada ee furumo dagaalka ruuganka mahadnaqay dadaalada isbebedelka iyo isdabajooga ee iyo onkajiranga siyoon afjeeri lahaayeen dagaalkii oo kale jiraan ururka al-shabaab somalilanna weliba ayaa ka fashilantay halinta dagaalada eel afweyna maalmoogii lahdhaafi weliba ka teegana ayaga deegaanada eel afweyn ee gobolkaasi soola hiisadan dhahayta lama meleeshi beeleed oo hanason iyo ka dhalada todoba qof oo sheebanta iyo lakadila deegaanka seyga haabahaato dagaalada ka socdan laablaabta deegaanka eel afweyn iyo waliba sheegahaynanti halintii oo ka fashila meenga xukuumadda somalilan ee hogaamiyowga madaxweyne muuse bihi abdi wasiirka timirta iyo biyo somalilan saleebaan ali koore iyo waliba sheegay intii hadhinta dagaaladaas iyo saadanka fashilmeen somalilan markaasna mudshansana ee laka hadalaya dhibaatooyinka ka jiraan eel afweyn weliba uusan ka baaqay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro intii uusa walkaqobada dhibaatooyinka ka jiraan deegaanka eel afweyn horaantii toddobaad kun iyo weliba iyo deegaanka eel afweyn ee gobolka sool si bareer ah lankadilay toddoba qof oo afar ka mid an iyo bilaan haayeen hanason iyo rasaase lakafuri hili iyo kusuganaayeena kaalanshada laka gadaay dhinaga kale soomaaliya ganacsato soomaaliya ee weliba iyo lakaboobay koonfur afrika kooburad ee koonfur afrikiyaan iyo weliba boob kala dhiyaana ganacsato gaarsho iyo soomaali layin iyo kiyaalan deegaanka laka magacaabo swito ee magaalada johannesburg dalkaasay koonfur afrika kukumida soomaalida kunool dalkaasay weliba sheegay intii boobkaasayusa ka dambeeyey kadib markii iska dhiyeen ganacsati iyo macaamiil isla markaasna iyo ka coroodeen dadka deegaanka taasoo iyo shantii intii ku dhowaada boqol dukaan la booba sidoo kale welibaa la sheegaya soomaali iyo etoobiyaan ganacsate aba dhaawa kadeeriya iska horkooy dhex mariya eegaanka laka magacaabo swito ee magaalada johannesburg ee dalkaasi koonfur afrika dalka koonfur afrika iyo weliba iyo ku noolyin soomaali fara badan goobo ganacsi sheldung iyo kole beelase iyo welibaana inta badan la kulumeen dhibaatooyin iniska jiraan ah dil iyo hanjabaad iyo intiisa bareera badhanbooba hantidiyo iyadoona dhibaatooyinkaasi iyo kororeen sanad kun lamada kun iyo toban sagaalka dhinaga kale dagaal hoogan iyo weliba dhex maray al-shabaab iyo kooxda macawisleyta dagaalkun iyo weliba kooxda laka magacaabo amaba la magac bahday mahawisleydi oo xubno ka tirsan ururka al-shabaab waliba iyo ka dhex maray deegaanka luuka jelow oo dhowr iyo labaatan kilomitir dhinaga koonfureedka higda magaalada beledweyneha dagaalka dagaalkii waliba uskoay kadib markii xubna ka tirsan kooxda macawisleyda iyo weerarka gaadeen deegaankasi isla markaasna dagaalsho iyo kajeysreen khasaare dhimashiyo dhaawacba leh waanayo sheegaan ku kumida saraakiilo kooxda macawisleyta maxamed cali istaakiin oo sheegaya intii us iyo taliyaha kooxda macawisleyda ee gobolka hiiraan ayaa waliba us sheegaya intii cabasho ankakoyti dadka shacabka iyo weerarkaasi ay qaadeen walibaanus sheegay intii dagaalka ka dhiya deegaanka luuga jeelow oo dhansho kakadhamadan hal qof kuwo kalena uusa ka dhaawacmay sidoo kalena dhinaga al-shabaabna iyo sheegaan inti iyo ka dileen todoba qof sida hadalkan dhegi dhugunsadayaala meelisan war kule sootan weliba idaacadda warsan weerar khasaare jeysidi weliba uska dhiyaya maraykanka magaalada taariikhi ee biladelfiya iyo dalka maraykanka eta weliba shalay galab ilaa halay ka socdaya toogashiyo weerara dhexmariya dabley hubaysan iyo ciidamada booliska dalkaasi oo iska diyaayeen inti iyo ka horseedaan kooxda weerarka hagaadi inta la xaqiijiili kumida ciidamada booliska iyo weliba iyo ka dhaawacmeen weerarkaasi welibaana dableydun iyo wideen muddo saacade ee weerarkun booliska iyo welibaas nabadgelye ee dad inka daad gureeyay goobo dagaalka ka dhex maraya dableydi waana saboolbahanka deernaya qorshada kuweydinayt sanadkii lamada kun toban sagaalkiiyo welibaa la sheegay intii dalka maraykanka iyo kadhiyaan ku dhowaad konton weerar habahaatoo inta badan warbaahinta dalkaasaya intabiyahayna weeraradaasay welibaana weeraradaas iyo la hariiran caramo unsiriyeen ah hogaamiyaha shiicida nigeria oo sunjirshada ka haliya hogaamiyaha shiicida dalkaasaya nigeria oo xaalad caafimaad anrooga dalka hindiya iyo weliba usa la hanuunsaday sunta maadada liidka ah oo jirshe ka samaysanta kadib markiusa kadhiye rasaasa sidee geber usa dhalay sheegtay walibaana isbitaalka ka suganya ciidamada booliska ah oo iyo ilaaliyahayaanga ibraahim zakzaki oo ku mid ahaaya boqolaal ka tirsan shiicida nigeria oo habsaga dhaka tahaabi sanadkii lamada kun iyo toban shantii kadib markiiyo rabshado dhex mareen taageerayaalka iyo booliska dalkaasi welibaana rabshado ka dhimadeen saddex boqol iyo konton qofa dhugunsadayaal meeliisan warkasinkoe weliba idaacadda warsan ee magaalada tambaydho warkana weliba sindhisoysa intiusa hawada ka jiriya nooya maxamed nuur maxamed cabdullaahi faransa warkun koole mid intiinu kulmaana hawada weliba sinka tabaanee sidaasi oo ammaanaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu